wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho caasimada dalka ka daafuray shirka wadatashiga qaranka oo ku saabsan qorshaha qaranka ee ka hortaga iyo xakameynta cudurka cagaarshowga gaar ahaan noocyada b e c ee shanta sano ee soo socota shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed qubaro ka tirsan guddiga qaranka ee ka hortaga iyo xakameynta cudurka iyo marti sharaf kale ugu horeyn madaxa cudurka cagaarshowga ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor abees caanshi iyo gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed doctor saluul maxamuud maxamed ayaa si wadajira uga hadlay dhibaatada cudurka cagaarshowga cudurkan maanta sidaan ku soconno haddii lagu sii wado oo tillaabada gaaban ay tahay berri waxay noqonaya wax suncad ahaan wadanka dhanna rafaad u eh dadkiina maaragtay dhibkoodii badinaayo in wax laga qabtaana su-aal weynaa kor taagan oo markii la fiirsho labada kun iyo soddonka dunidu waxay ku ballantay in la cirib tiro hebatitis shan sanaa ka dhima shan sano wax hadda bilowgoodii aan hadda la kufkufayno ma ku dhammaystiri karnaa waay su-aasha markaa gooni ugu fiirisid waa adag tahay waxaad is leedaha waa maya laakiin haddana opportunity-yaa jiro looga looga guulgaari karo waxyaabaha ugu badanoo inaan ka dhawaajina rabno wasiirkan inaan ka maqlna aan rabno inuu maaragtay carabka unagu dhufto saddex optionaa looga hortegi karaa waa in tallaal la helaa waa in screening la helaa oo la baaraa waa in daawada la helaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka cadeyno in hebatitisku uu yahay cudur dhibaato ku haya gaar ahaan caruurta sida hadda la sheegay oo ah ninety percent inay ilmaha haddii uu hooyada ay qabtay ayaga ay chronic noqonayaan una dhimanayaan annagana aan haysanin wixii lagu daaweyn lahaa iyo wixii lagu sameyn lahaa iyo in la ogaadaba marka arrintaas waa arrin xoog badan u baahan waxaan u mahad celinaa wasaaradda inay sameysay unitka hebatitis-ka laba sano oo jirya waa sax labadaas sano oo jirana waa la shaqeynaynay ka urur dhaqaatiir ahaan waxyaabaha aan hebatitis-ka ka sameyn ilaa iyo hadda waxaa kamid ah dhanka wacyigelinta gaar ahaan dhakhaatiirta waxaan isleeyahay hebatitis waxa ugu horey horta inuu dhakhtarka asaga wacyigeshan yahay og yahay sidoo hebatitis ku gudbaa maxaa loo baahan yahay markay bukaanka u imaadaan soo u screen garaynaa iyo i b c inay si fiican u isticmaalaan waxaan ognahay gudbinta qaarkeed inay ka dhacda xataa maxayd isbitaalada iyo health facilitiyada dhanka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada aqalka sare sanatar cusmaan maxamed dufle iyo mid ka mid ah khubarada ka socotay guddiga qaranka ee ka hortagaya xakameynta cudurka cagaarshowga ayaa dhankooda madasha kasoo jeediyey hadallo kooban in laba shay la helo waa ka adkaayna haddaynu helo tallaalka caruurta la siiyo oo saddexda oda bentavalent layihahdo bentavalent oo saddex tallaal oo isku xiga asbuuca lixaad asbuuca tobnaad iyo asbuuca afariyo tobnaad ilmaha la siiyo haddaan kaa helo oo geyno gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ee dalka ah oo aan helo technically viable farsamahaan hawlo shaqeyn kara aan hayno oo geyno muxuahay dalkeena oo dhan geyno waxaynu ka adkaanaynaa xanuunkan cagaashiga in elimination policygaa socda doontaa socota sideen ula qabsanaa u raacnaa oo aan maaragtay aan u gaarnaa higsigaas eliminationka twenty thirty-ga waa kuwo naxdin leh kuwo aada naxdin u leh waxaa muhiim ah baaritaanka inaan mudnaan siino haddii maaragtay ischool aada joogto ardada in screeningka la marsiiyo isbitaal haddaad joogto dadka shaqeynaya screeningka la marsiiyo meel walba xataa shaqaalaha gurigaada ka shaqeynaya iyo nadaafadda screening la marsiiyo cudurka cagaarshowga ayaa ka mid ah cudurada halista ah islamarkaana saameyn ku yeeli kara bulshada soomaaliyeed